sida aad la socoto buule xaaji muddooyinkii ugu dambeysay nimanka khawaarijta bartilmaameed bay u ahayd waxaan ku cadaynayaa maanta bacda duhur inuu dagaal ka dhacay xoog leh gartay
sidaa way dagaal baa ka jira muddooyinkan dambana maaha inta u badan maalin kasta waa isku dayahayeen inay meelaha maarata arbushaad iyo weerarba way isku dayahayeen laakiin maanta dagaal xoogan buu ahaa marka ma dagaalka shabaab miyaa soo qaaday mise idinkaa qaaday maya maya shabaab baa soo qaaday iyagaa ciidanka soo weeraray runtiina khasaaro weyn iyo khasaaro weyn oo baaxadla yaa loo geystay warar baa sheegaya in al-shabaab ay gudaha u galeen deegaanka buule xaaji taa maxaa ka jira
horta waa kala laba adeer buule xaaji iyo ciidanka baysaskiisa waa kala laba laakiin waxaan ku cadaynayaa ama magaalada gudaheeda ha ahaado ama baysaska ciidankaada midna mayna soo gaarin jagbontiyadii iyo agagii indhaha hore ee difaacayay eriyada ciidamada joogay iseleen khasaaro xoog lena waa kala kulmeen waana la jebiyey dhimashiya dhaawac fara badanna waa jiraa gartay dhinaciina maxaa khasaaro ah dhinaca ciidamada jubbaland
hadduu dagaal macaadeer khasaaro inuu jirayo wax la wada ogyahay waaye marka fadligii ilaahay annaga dhanka iyaga laba askarina waa shiideen laba kalena dhaawaca weeye kismaayaha hadda la keenay jawiga kalena aad buu u degan yahay wax dhibaatoo kale ma jiraan warar baa sheegaya in weli ay ciidamada jubbaland iyo al-shabaab kii soo weeraray deegaanku ay weli ishor fadhiyaan taa maxaa ka jira
maya waxba kama jiro shabaab iyo ciidanka nagu ismaba hor fadhin karaan taasi waa wax xaqiiqada ka fog waxaan kuu cadaynayaa isku day buu ahaa isku dayiina si xoog leh ciidamada jubbaland u fashiliyeen runtii wakti abaarahoo raamada ninkii aad waad garanaysa bulahaji ninka toddoba saac oo duhurnimo la jebiyey waxba ma hor fadhin karaadeen
hadda waa sidee xaaladda deegaanka buulaxaaji yaase gacanta ku haya
hadday tahay shacab iyo hadday tahay ciidanba waxaan kuu cadaynayaa waktigan aan wada hadlayna jawgi inuu yahay mid degan oo sidiisii hore ah gartay
wax dhibaatii marka kama jirto nimankaa isku daygoodana waa la fashiliyey ciidamaduna baysaskoodii bay ku sugan yihiin shacbiga buulaxaaji waa nabad wax khasaari ma soo gaarin marka arrinta aad bay fiican tahay maalmahan waxaa jiray warar sheegaya in al-shabaab cudud military ay keeneen deegaanka buulaxaaji duleedkeeda maantana ay weerar soo qaadeen marka maxaa keenaya in ciidamada jubbaland iyo kuwa xooga dalku iyo al-shabaab in ay isku bidhaansadaan deegaankaasi
horta waxaa xaqiiqa ah ee qoladan khawaarijta ah inay ciidamo fara badan keeneen oo yani ilaa jubbada dhexe bu-aale ciidamo ay kasoo gudbeen eriyadana ay ugu talagaleen inay ku khalkhaliyaan xogaha la helaya sidaa way jirtaa laakiin dee ciidan kasta iyo cudud kastoy keenaanba ciidanka jubbaland wuxuu diyaar u yahay inuu ama fashiliyo ama uu dee ka hortago is-horfadhi markaa ma jiro nimanku waa dad iska juugo oo dhuumaalaysan oo lafta weyn ee dee bulaxaaji korba dhinac yani ka ka ka galaya laakiin ciidanku mar kastoo layselo wuu ka limaysaa khasaarana wuu gaadhsiiyaa marka isku daygooda wax jiro waayo marka laga tago dagaalka maanta ka dhacay buulaxaaji maalmahan ciidamada jubbaland iyo kuwa xooga dalku waxa ay ku sugnaayeen oo howlgalle ay ka fulinayeen deegaanka qudus ilaa beerxaani taa maxaad faahfaahin ka haysaa
inta udhaxaysa janaa cabdalle ilaa buulaxaaji eriyada dhulkaas oo aan sideed boqol kilomitr waaba ka badan tahay marka ballac ahaan la dhaho ciidamadu si joogta ay uga howlgalaan hadday tahay danab hadday tahay nabasugidda hadday tahay ciidanka daraawiishta waa meelaha ugu badan ee ama baysaska ay ka dhigtaan ama dadka shacbiga ay ka rafaadiyaan ee xoololeyda ah marka ciidanku labadii bilood ee u dambeysada si joogtuu eriyada uga howlgalaa
iyadoo ciidamadu ay howlgallo sameynayaan oo dhul al-shabaab ay ku sugan yihiin ay howlgallo ka fulinayaan maxaa keenay in xiriir ciidamada jubbaland ay leeyihiin in ay soo weeraraan
adeerda horta waxaa leeyahay in il ma dhowrto qofka yacni wax raba ciidamada jubbaland waa wax macruufa meeshay degiyiin oo bays la yaqaano waaye laakiin iyagu bays la yaqaano iyo bar loogu hagaago oo toosa ma jirto sidaa awgeed haddii ay dabcaan iyagu ciidanka inay dee soo weeraraan ama argushaan yacni barta ciidanka waa wax macruufa laakiin iyagu dad uga ah oo xigtaa ku jira oo duurka wareegeysanaya oo weliba markay operation rabaan mooyeen marka kale xataa toban naayin isla joogin waaye gartay
marka shido weyn maaha taasi waxa waaye waxaanse kuu cadaynayaa jubbaland waa ka adkaatay shabaab adeen ciidamadii ugu badnaa ayaa maanta buulaxaaji kusii qulqulayay qorshuhuma wuxuu yahay in ragga idin soo weeraray aad meelo fogfog aada isla gaartaan ilaa badhaadha mise wuxuu yahay in buulaxaaji aan la dhaafin
may ani hadda buulaxaaji ciidan cusubon kooda ahayn oo aalay kama warhayo mana ogi laakiin waxaan ogahay dee ciidanku saadkiisa iyo sahaydiisa iyo kismaayay ka baxdaa waa suuragal in baabuur saad iyo sahay u wada ay aadaan laakiin ciidanka buulaxaaji jooga waa ciidan ku filan cudud kasta oo soo weerarto shabaaba horeyna waa loo tijaabiyey haddana waa u diyaarsan yihiin wax yacni yacni dhibaato oo hadda ka jirta oo ama gurmada ay u baahan yihiin anigan tan ogahay kama jirto